بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجنا كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى khaasatan waxa aynu eh, ku jirnay alrukn raabic oo ahaa aliimaanu birusul casharkan waxau noqonayaa casharka boqol iyo labaatan iyo afar waxa aynuna eh, uu la socdaa su-aashii hore oo waxa weeye ahayd boqol iyo kow oo uu icjaaska kaga hadlayay ilaa laba su-aal saddex su-aalood buu shiikhu mucjisaatu lambiyaa uu kaga hadlay wuu gebagabeeyey marka arrin yar oo aynu ku tacliiqinayna weeye oo khaatimo ah oo aynu tilmaamayno mucjisaadka iyo ilaahay uu siiyey nebiyadii iyo bal nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxyaalihii nebinimadiisa eh, tusayey oo daahirka ahaa oo dadku ku rumaynayeen wixii ilaahay hidaaye la doono marka casharkii hore unbay daba socotaa oo uu ku khatimay shiikhu raximahu llahu tacaala aliimaanu birusul Eh, mucjisa shiikhu waa inoo soo fasiray oo waxyaalaha mucjisaadka oo nebiyada la siiyo waa inoo soo caddeeyey wuxuuna yidhi waa amrun khaariqun lilcaada waxa weeye amar la- eh, caadada ka dhex baxsan oo aan lagu aqoonin oon cidila imaan karin oo waxa weeye maqruunan bitaxaddi taxaddina waxa weeye uu la socdo saalimun bilmucaarada haddaba marka waynu soo sharaxnay taas waxaanu leenahay marka waxyaalaha mucjisaadka oo ilaahay uu siiyo rususha waxay u noqonayaan oo lagu soo ururin karaa oo ay soo hoosgelayaan saddex arrimood midda koowaad waxa weeye waa inay soo hoosgalaan qudra awood oo allah subxaana wa tacaala awood uu u leeyahay inuu siiyo nebi walba wixii uu doono oo mucjisa midda labaadna waxa weeye u noqonaya waa cilmi ay cilmiga ilaahay oo waasica oo qeybka wax walba og inay waxaasi cilmi u noqonayaan waxaana waxay u noqonayaan ghinaa iyo kifaaya allah subxaana wa tacaala inuu ku filan yahay nebiyadiisa oo ay ka qani yihiin oo ay ka kaaftoomaan kifaaya wax la yidhaahdo allah uu ku filaaday alaysa allahu bikaafin cabdih haddaba marka saddexdaasaynu bal tusaale ka bixinaynaa awalan waxyaalaha qudradda u noqonaya oo awoodda ilaahay u noqonaya waxaa ka mid ah waxyaalaha mucjisaadka oo xisiga ah waatuu shiikhu inoogu qeybiyey xisi iyo macnawi mathalan tusaale nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dab baa lagu riday haddana dabka asalkiisa waxay ahayd sida caadada inuu waxna gubo waxna baabi'iyo haddana allah subxaana wa tacaala waxa uu yiri qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim waxay u noqotay qabow haddana nabadgeliyey oo qabowga waxbaa wax halaaga qabowga laftigiisu marba wax halaagaa laakiin qabow aan isagiina wax yeelayn wax- dabkiina waxaa la yidhi waxba ha gubin sidaa daraaddeed baa ibraahim waxba ma gaarin calayhi salaam waa mucjisa cadiima markuu ilaahay nabiyullah ibraahim siiyey oo u noqonaysa awoodda iyo qudradda ilaahay ilaahay unba awooday cid kaloo awoodi ka dhataa ma jirto qof dhan oo inta dab lagu dhex riday aan waxba gaarin oo iska soo fadhiya waxaad arkaysaa awoodda allah subxaana wa tacaala in allah calaa kulli shayin qadiir waxaa ka mid ah waxyaalaha qudradda iyo awoodda ku tusinaya hashii nabiyullaahi saalix calayhi salaam qudrad iyo awood wa hal dhan oo waxa weeye dhagax ka soo dhex baxaysa buur waxa weeye dhagaxa oo hal nool oo soconaysa ay ka soo dhex baxday waa mucjisa cadiima waana awoodda iyo qudradda ilaahay bay ku tusaysaa wax walba kun fayakun oo allah subxaana wa tacaala wixii uu doono waxa weeye kun fayakun waa kun buu odhanayaa fayakun oo ahaanaya wax mucjizo gelin wax icjaaz gelinaya alle oo waxa weeye uunan awoodi karin ma jirto waxaa kaloo ka mid a nabiyullaahi muusa calayhi salaam mucjisooyinkii la siiyey cajiibka ahaa ushii uu waxa weeye arigiisa ku raacanayey wamaa tilka biyamiinika yaa muusa qaala hiya casaaya atawaka'u calayha wa ahushu biha calaa ghanamii waliya fiiha maaribu ukhra qaala alqihaa yaa muusa faidaa hiya xayatun tasca ushii uu watay oo gacanta ku watay oo uu cuskanayey oo sida hadda soomaalideennu maanta odayaashu matooba isaga qaataan matoobadii uu watoo cuskanayey oo miyi buu joogoo ari buu raacanaye uu caleenta ugu soo daadinayey oo howlo kalena ku qabsanayey ayaa la yidhi dhulka dhig dhulkuu dhigay fa idaa hiya xayatun tascaa waaba abeese ordaysa oo waxa weye soconaysa oo waxa weeye ordaysa yab buu dhintay nabiyullaahi muuse wuu yaabay oo waxa weeye dib buu u cararay waxa weeye wuu ka cararay markuu ka cararay baa la yidhi ha ka cararine qabo sideedii bay ku soo noqonaysaaye ha marka waa mucjisa awoodda ilaahay u noqonaysa gacantiisii caadiga ahayd oo basharka ahayd oo markuu jeebkiisa saa u geliyo dhinaca uu gashado soo bixiyo ololaysa hadhow markuu ku celiyana damaysa weliba waxay yidhahdeen arrintaa laba mucjisaa ku jirta shayga meesha laga daaro iyo meesha laga demiyaa waa laba arrimood oo kala duwan bilowaadniguse yaqaaniin usha gacantaani markii la rabo inay olashana garabka hoostiisaa la gelinayaa markii la rabo inay dantana meesheedii baa lagu celinaya waa wax cajiiba marka mucjisa cadiima waa oo waxa weye ilaahay awooddiisa iyo qudraddiisa ku tusaysa waxaa kaloo ka mid a baddii loo kala dhambalay waxyaalahaasoo dhan oo nabiyullaahi muusa la siiyey mucjizaad cadiima oo waxay aheen qudradda ilaahay awoodda ku tusaysa dhagaxii inta lagu dhuftay usha ku dhufa la yidhi biyuhu ka soo burqadeen waa mucjisaad ku tusaya qudradda iyo awoodda ilaahay u noqonaya waxaa kaloo ka mid ah waxa weye nebiyadii oo dhan sidaasoo kale nabiyullaahi daawuud calayhi salaam buuraha iyo wax walbaba la tasbiixsan jiray nebiyullaahi sulaymaan shayaadiinta u adeegi jiray oo meel walbuu mari jiray oo shimbiruhu la hadli jiray oo quraanjaduu fahmi jiray waa awood ilaahay uu siiye waayo qudra rabbaaniya u noqonaysa waxaa kaloo ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaan soo gaarno dayixii kala dhambalmay waa qudra rabbaaniya awoodda ilaahay wey biyihii gacmihiisa ka soo burqanayey oo intuu biyaha gacanta geliyey ay noqdeen il burqanaysa oo cid walba ka dhaansatay waa qudra rabbaaniya awood ilaahay siiyey oo waxa weeye mucjisa cadiima oo awoodda u noqonaysa wa calaa kuli xaal waa badan yihiin marka mucjisaat alambiyaa inta u noqonaysa qudradda lama soo koobi karo qaybta labaadoo cilmiga u noqonaysa waxa weeye waa cilmiga waxaa ka mid ah macnaha qudradda waxaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam waxa weeye qof nool qof dhintay oo qabri ku jira uu soo noolaynayey awoodda ilaahay weeye biidni rabbi waxa weye idinka ilaahay ba ku soo noolaanayay qofkii baraska qabay buu saa u taabanayay uu buskoonayey qofkii indhaha la'aabuu gacanta saarayay indhihiibaa u soo noqonay waa qudra rabbaaniya waa allah uu siiyey oo mucjisa wa waxyaalaha cilmiga u noqonayana waa badan yihiin oo waxa weeye saasoo kale ayay u fara badan yihiin cilmiga hadda nebi maxamed fiiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekaynayaa ama nebiyadii oo dhanba waxyaalaha soo socday ka sheekaynayaan nebi maxamed wuxuu inooga sheekeeyey waatuu shiikhuina yidhi mucjisada icjaasulqur-aanka waxaa ka mid ah akhbaaru almaadiya waalaatiya ayuu inoo sheegay min almuqayibaat waa cilmi bay u noqonaysaa ilaahay baa og wixii horey u dhacay ilaahay baa og waxa soo socda ilaahayna aan- nabigana ilaah baa uga sheekeeyey oo waxa weye u caddeeyey marka cilmiga u noqonaysaa ee qabriga waxa ka dhacaya waxa weye marka la dhinto qabriga su-aasha la isweydiinayo hadhow in la isa soo saarayo in la isxisaabinayo aakhiro waxa ka dhacaya kulli cilmi bay u noqonaysaa cilmiga ilaahay bay u noqonaysaa oo ilaahay baa cilmigiisa og oo markaa ogeysiinaya nebiga taasna waa waxyaalaha cilmiga u noqonaya waxyaalaha ghinaaga iyo kifaayada u noqonaya waxaa ka mid ah nebiga allah subxaanahu wa tacaala nebiyadoo dhan isaga ayaa ilaalin jiray oo xifdin jiray oo waxa weeye wax walba ka ilaalin jiray oo waxyaalo badan oo innagii aynu ka maarmi karin baad arkaysaa nebigii oo ka maarmay oo waxa weeye ilaahay uu ilaalinayo hadday tahay eh, matalan tusaale nabiga calayhi salaatu wasalaam dhowr beri buu iska soo manaan jiray oon gaajo qabanaynin oo haraad qabanaynin innagiina uma adkaysan karno kifaaya ilaahay baa siiyey watii markii la weydiiyey uu yidhi allah subxaana wa tacaala rabbii yudcimunii wa yasqiini ilaahay baa aniga iquudiya oo i- i waraabiya lastu ka hi'atikum idinkoo kale may ha marka waxa weeye waa mucjisa cadiima oo allah subxaana wa tacaala uu dhowray nebiga oo wax walba uu siiye we yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas waxaa ka mid ah in maalin sida xadiidka saxiixa in nin reer baadiyaa maalin uu u yimid oo mushriga oo nebigoo geed iska hoos hurda uu seef inta la baxay uu yidhi man yamnacuni yaa iga kaa mancinaya maanta markaasuu ya rabbi allah seeftii baa ka dhacday nebigaa seeftii qaatay wuxuu yidhi haya yaa iga kaa celinaya aniga suu yidhi kun khayra aakhidin ila ilaahay ma aaminsane nebigu waa iska cafiye hor iska tagbi marka allah subxaana wa tacaala waxyaalo badan oo kifaayo ah iyo ghinaa uusan waxba u baahnayn ayaa nebiga allah siiyey subxaana wa tacaala nebiyada dhanna saas ayaa ilaahay baa ilaalinayey ha waxaa marka saddexdaasba ee, tusaya oo ishaaraya qowluhu tacaala ilaahay uu nebiga ku yidhi qul laa aquulu lakum cindii khazaa'inu allah walaa aclamu alghayb walaa aquulu lakum inii malak in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay anigu khazaa'inta ilaahay gacanta kuma hayo oo awood iyo qudrad uma lihi inaan wax walba keeno markay yidhaahdeen beero noo dilaaci ila burqanaya war waxaa ilaahay baa awooddaa leh anigu awooddaa ma lihi kudhe cilmi qaybkana ma ogi oo anigu waxba ma ogi wixii ilaahay ii sheega maahe waxa weeye melagna ma ihi aan gaajoonayno baahanayno xanuunsana ma ihi ee waxaan ahay bashar waxa weeye laakiin maxaan ahay rasuul ilaahay soo diray in attabic ilaa maa yuuxaa ilay marka aayadahaas u deliishadeen culummadu waxay idhaahdeen saddexdaasay u noqonaysaa mucjisaadkao dhan imaa qudradda qudradda ilaahay allaha qaadirun calaa kulli shay wa imaa cilmigiisa oo muxiidun bikulli shay ah imaa waxa weeye ee, kifaayadiisa alays- alaysa allahu bikaafin cabda inuu ku filan yahay taas ayay u noqonaysaa amaa nebigeenna haddaynu si gaara uga hadalno waxyaalaha ku tusayeen nebinimadiisa oo mucjisooyinka ah dhowr arrimood baynu soo qaadanaynaa ko waxaa ka mid ah horta nebiye ee, kutubtii hore oo waxa weeye ka horreysay sida towraad iyo injiil iyo nebiyadii ka horreeyey oo dhan baa nebiga ku bishaareeyey oo u sheegay oo inuu nebi maxamed soo bixi doono oo waxa weeye meeshuu ka soo baxayo iyo sifaadkiisa iyo meeshuu imaanayo iyo kulli waxay ku qorayd kutubtii hore wa innahu la fii zuburi alawaliin ayuu yidhi allah subxana wa tacaala fii suurati shucaraa aakhirkeeda wa innahu la fii zuburi alawaliin markii qur-aanka laga soo hadlay wa innahu latanziilu rabi alcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin ayaa allah wuxuu yidhi awalam yakun lahum aayatan an yaclamahu culamaau bani israa'iil ha wainahu lafii zuburi alawaliin wuxuu ku jiray zuburku waa kutubta waay kutubtii hore ayaa lagu sheegay qur-aankan iyo nebigan dikrigiisa oo sifaadkiisii oo dhan towraad iyo injiil bay ku qorayd miyaynan calaamad ugu sugnayn baa layidhi an yaclamahu culamaau bani israa'iil ha markii la weydiiyey cabdullaahi bni salaam oo allah subxaana wa tacaala fii suurati albaqara marka uu yidhi waxa weeye aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum hayaa cabdullahi bni salaam la weydiiyaa lay oo la yidhi ilaahay wuxuu idii sheegay oo allah uu sheegay inaad garanaysaan nebiga sida carruurtiinna u garanaysaan markaasuu yidhi si ka badan baan u garanaya si ka badan ayaan u garanayaa buu yidhi sababtu waxa weeye nebi moxamed iyo sifaadkiisa ilaahay baa ii sheegoo towraad baan ka helay laakiin wiilkayga inaa anigu dhalay hooyadii unbaa ii sheegtay wax kale ma hayoo daliile marka waana bilow aadniyo dee been waa sheegi karta laakiin allah subxaana wa tacaala nebi maxamed isagaa ii sheegay sidaa daraaddeed xaq weeye sidaa daraaddeed cabdullaahi ibni salaam markuu nebigu madiine yimid markii ugu horreeyey uu arkay buu rumeeyey wuxuu yidhi faqad caraftu waxaan gartay buu yidhi wejigiisu inuusan ahayn mid beenlow ah horay buu ka rumey salmaan alfarisi markuu nebiga arkay ayuu horay ka rumeeyey markuu arkay calaamadihii iyo khaatimu nabuwa inay garabkiisa ku taal ayuu horay ka rumeeyey oo waxa weeye uu hore ka qaatay taana waa kutubtii hore ayaa nebiyullaahi ciisa waatuu injiil ku bishaareeyey wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed marka nebiyullaahi ciisa baa ugu bishaareeyey reer bani israa'iil oo waxa weeye u caddeeyey oo yaa bani israa'iila innii rasuulullaahi ilaykum waxa weeye rasuul ilaahay baan ahay musadiqan limaa bayna idaykum waxa waxyaala limaa bayna yaday min atawraat wa mubashiran birasuul towraadna waan rumaysnahay nebi moxamed oo soo socda axmed waa nebiga calayh salaam magacyadiisay ka mid waxaa kaloo ka mida waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad loogu gartay inuu rasuul ilaahay oo xaqa yahay dhaqankiisii oo waxa weeye qabla nubuwa ilaahay ninkii uu rabo inuu nebi ka dhigo marka horeba waa la xifdiyaa waa la ilaaliyaa sida axaadiistu caddaysay in isagoo yarba inta xabadkiisa la jeexay laga saaray wax alla wixii shaydaan ku shaqo lahaa oo iimaan iyo wanaag laga buuxiyey qalbigiis quraysh oo dhan waxay u yiqiineen waxa weeye saadiqul amiin kii runlowga ahaa oo aaminka ahaa alaabtay u dhiiban jireen lacagtay u dhiiban jireen dahabkay u dhiiban jireen isaga unbaa la aaminsanaa sidaa daraaddeed markay soo degtay aayaddan wa andir cashiirataka alaqrabiin markii lagu yidhi nebiga u dig wa andir cashiirataka alaqrabiin fii suurati shucaraa ayuu buurta safa fuulay waa sabaaxaa waa sabaaxaa soo kulma waa la ysugu yimid qof ma harin markaasuu nebigu su'aal weydiiyo wuxuu ku yidhi haddaan idiin sheego buurtan gadaalkeeda waxaan ku soo maray fardo cadow ah oo doonaya inay idinku soo duulaanoo waxba idinka reebayn may rumaynaysaan markaase waxay yidhahdeen maa jarabnaa calayka kadiba beenba kuguma aanu baran weligaya runlow baad weligaa ahayd waa ku rumaynaynaa beenlow maadan ahayn markaasuu yidhi waxaan idinkaga degayaa cadaab aliima ayaan idinkaga degayaa ilaah baa isoo diray waa tii halkaa qaarna gaaloobeen qaar marka macalshaahidku waa maxay waxay qireen inuusan beenlow ahayn idan marka waxaan suurtagal ahayn qof dadkii inuu been u sheega ka tegey inuu ilaahay ku been abuurto suurtagal ma qur-aankuna waa ishaaray oo allah waxa uu yidhi qul low shaaa allaahu maa talowtuhu calaykum walaa adraakum bih faqad labistu fiikum cumura min qablih afalaa tacqiluun haddaan allah hadduu dooni lahaa dee ilaahay maba soo direen maa talowtu waxba idinkuma dul akhriyeen allahna idinma ogeysiiyeen xaqaan iyo diintan muddo badan baana idinla jooga afartan sanaan idin dhex taagnaa haddaan waxa weye been abuuranayo maan been abuurto oo been idiin sheego afartan sanaan ba idinla joogay war miida caqli lahayn qof marka afartan sano aan hal maalin been lagu arag oo dadkii been aan u sheegayn waxa uu yidhi hiraqla maalintii xadiidkii sufyaan waxa uu yidhi markuu abu sufyaan uu hiraqle la joogay xadiidkiisii dheeraa waxaa ka mid ah oo bukhaari iyo wariyeen wuxuu yidhi waxaan gartay buu yidhi hiraqla waxaa tiri weligii been laguma baran lagumana arag waxaan gartay buu yidhi marka qof dadka been inuu u sheega ka tegey inuusan ilaahay ku been abuuranay sidoo kale khadiija radiallahu canha oo markaa nebiga shan iyo toban sano la noolayd leanna shan iyo labaatan sanay la noolayd oo waxa weeye qabla nubuwa shan iyo toban sano kabacdina toban sano waatii markaa ay dhimatay nebiguna kabacdi haajiray waxa ay tiri kow markuu nebigu u yimid oo lagu bilaabay waxyiga isagoo argagaxsan uu yidhi khashiitu calaa nafsi waxay ku tiri kallaa wallaahi laa yukhziika allaahu abada ilaahay kuma hoojinayo limaada maxay u dhaaratay khadiija innaka latasilu raxim waxaad xiriirisaa qaraabada wa taxmilu lkalla qofka baahan baa wax tartaa waxa weeye wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi kan xaqa ku taagan baad u gargaartaa waxa weeye arrimihii wanaaggiisii bay sheegtay qofka noocaasoo kale ilaahay ma hoojiye bay tiri halkaasay u deliishatay sidaa daraaddeed ayaa markaa wuxuu nebigu ahaa fii zamanihi qabla nubuwa dadka dhexdooda wuxuu ku ahaa assaadiqu alamiin taasaa lagu garta waxaa kale oo iyadana markaa aad u sii caddaynaysa oo nebiyadoo dhan aad ku garanaysaa qur-aanka markaa akhridid waxaad arkaysaa nebi walba intaasoo sano ayuu dadka dhexdoodii waxa uu leeyahay ilaahay baa isoo diray xaq baan idiin sheegayaa ilaahay baa waxaan xarimay ilaahay baa waxaan xalaaleeyey haddana dhibaata ma gaarayso ilaahay baa ilaalinaya hadduu marka ilaahay ku been abuuranayo dee ilaahay baaba dhulka la goyn lahaa ama waxa weye cadow ku sallidi lahaa bal waxaad arkaysaa nebi walba aakhirka ugu dambeeya isagii baa la badbaadinayaa ummaddii ka soo horjeedayna waa la halaagaya taasna waxay ku tusaysaa inay dalaa'ilu nubuwa oo markaa waxa weeye mucjisaadku inay xaq ahaayeen ilaahayna uu sidaas u doortay ayay ku tusaysaa marka calaa kulli xaal dalaa'ilu nubuwa culummadu kutubay ka qoreen mucjisaatu alambiyaa kutub baa laga qoray waxa weeye aad iyo aad bayna u badan tahay marka intaa waa ishaara aynu keliya ishaarayno oo waxa weeye aan tatimo uga dhigayno marka waxaynu geli doonnaa insha allah rukniga shanaad oo ah aliimaanu bilyowmi alaakhir walxamdu lilah rabbi alcaalamiin